Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa kulan ku hadlay baahiyaha ku jira deegaanka xeradahab laqadeyahan kumid bulshada ku nool deegaankaasiya. Intiisu dareere kulankan iyo waliba la kabandhigaya xaalada nolol xumo ee ku jira xeradahab sida caafimaadka, waxbarashada iyo weliba adeegyada kale ee aasaasiga ah. Xubnaha bulshada ku nool xeradahab ayaa ku warameen baahiyaha anka daran ee xilligan haysta.
degmada xeradahab baahiyo badan ayay qabtaa baahiyahaas waxaa ka mid ah haddaa wax ka taataabto caafimaadka waxbarashada biyaha saldhigga wax cagaba amana taakuleeya amana soo fiiriya ma ay jiraan ciyaartooygana waxa lasarayaa xadgooda in la fiiriyo oo agabka lagu dadaalo tuulooyinka nala midkaa sida la sheegay saddex saddex afar afar bay leeyihiin annagu marka inkastoo maalin walba aan dhihi jirna dhibkaasaana haysta biyola-aan baana haysata caafimaadla-aan baana haysta iskuulla-aan baana haysata iskuulkii waa noo dhisan yahay sida la sheegay dayr ma laha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudaha galmudug cumar maxamed diiriye iyo gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir mareexaan yaa waliba sheegeen iniba lagu abado doona baahiyaha ku jira deegaanka xeradahab wixii anugu aan awoodo oo ceeldahab u awoodo oo degmooyinka la midka u awoodo haddaan ilaahay laga weyn aniga laiga weyn maayo insha allahu tacala waxaad mudantihiinna waa aqaan oo cidna ii tilmaami mayso insha allahu kariim waxaan aada uga xishooday anoo faramaran inaad ii imaado kow maanta horta waxaan idiin wadnaa waxyaalaha aad ka cabateen waxaa ugu daran nafta biniaadankuna inta la ismaalo ugu daran waa biyaha iyo korontada korontadiiba horta maanta idin wadnaa solar baan idin wadnaa